أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أmا بعd waxaan soo haynay tafsiru suuraة الإsراء casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda lix-iyo tobnaad ee suuradda ka mid ah wuxuu allah subxaanahu watacaala uu leeyahay waإida aradna an nuhlika qaryaة amarna mutra fiiha waidaa haddii aradnaa aan doonno an nuhlika inaan halaagno qaryatan ahla qaryatin qarya dadkeed inaan halaagno haddii aan doonno amarnaa waxaan amraynaa amra kownin wa qadarin kown iyo qadar ahaan amarkiis sidaa marka aayadda waa loo macneeyey macno kalena abuu cubayd alqaasim ibnu salaam ayaa rajaxay macnaha luqa ahaanna luqaduna way saacideysaa amarnaa macnaheeda inay tahay kaharnaa waxaanu badinaynaa mutra fiihaa qaryadaas kuweeda loo nicmeeyey dadkeeda loo nicmeeyey oo nicmadii ilaahay ku qooqay oo ku kibray baan badinaynaa ayb macnahaasna marka abuu cubayd alqaasim ibnu salaam shawaahidna waa u keenay macnahana waa ku tegay isaga xadiidna waa kusoo arooro khayru lmaali muhratun ma'muuratun maal waxaa ugu kheyr badan faras darmaan ah ma'muuratun oo haddana yacnii badanayso kahiiratu nasli oo iyada marka dhalmadeeda iyo tafiirteedu ay aada u badan tahay marka bimacnaa amarnaa ay kaharnaa way noqonaysaa marka waxaan badinaynaa dadka marka kibirka badan ee qooqan ee iyagu markaasi xaqii aan rabin ayaanu badinaynaa markaas macno labaadna marka sidaas waay macno saddexaadna waxa uu yahay amarnaa mutra fiiha ay amarnaahum waxaanu amraynaa bidaacati baa loo soo qadaraa daaco ayaanu amar ayaan amraynaa fafasaquu fiiha markaasay daacadii rabbi ay ka baxayaan saddexdaas macnoba marka aayadda way ku jiraan macaanidaasaana usoo laabtay oo yacnii casharkii horena aanan ku sheegin ilaa hal macno maahane labadaa macno marka iyaduna aayadda macaanideeda inay ka mid tahay aimo waaweynna marka ay sidaa ku fasireen ayb waidaa haddii aradnaa aan doonno an nuhlika inaan halaagno qaryatan dad qarya dadkeed inaan halaagno haddaan doonno amarnaa waxaanu badinaynaa ama amarnaa waxaanu amraynaa qadar ahaan mutra fiihaa qaryadaasi dadkeeda loo nicmeeyey oo iyaga nicmadaa ku qooqay ayaanu qadar ahaan u amraynaa fafasaquu fiihaa marka ayay daacadii rabbi ka baxayaan fiihaa qaryadaa dhexdeeda ayay ugaga baxayaan markaasay macaasi ku samaynayaan ama waan badinaynaa fafasaquu fiihaa markaasay daacadii rabbi ka baxayaan qaryadaa dhexdeeda fa xaqa waxaa degaya markaa ama waajibayo calayhaa qaryada korkeeda alqowlu qowlkeennii baa ku waajibayo dusheeda qowlkaasuna uu yahay cadaabkii fadamarnaa waanu baabi'inay haa qaryadii baan baabi'inay tadmiiran baabi'in ayaanu baabi'inaynaa markaa wa kam ahlaknaa wa kam wa kahiiran in badan baan ahlagnaa halaagnay min alquruuni quruuntii xaggooda min bacdi nuuxin nuux ka dambeysay wa kafaa birabbika rabbigaabaa ku filan khabiiran min jihati khabiirin buu ugu filan yahay ku baatin og basiiran arkid badan bidunuubi cibaadihi addoommadiisa dunuubtooda man kaana yuriidu lcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaa man qofkii kaana ahaaday huwa isaguba yuriidu inuu doonayo bicamalihi camalkiisa inuu ku doonayo alcaajilata midan degdegayso ee adduunyo un keliya camalkiisa uu ku doonayo cajalnaa waanu dadejinaa lahu isagaan u dadejinaynaa fiihaa adduunyadii dhexdeedii baanu ud ayaanu ugu dadejinaynaa maa wixii baanu u dadejinaynaa nashaa-u aan doonayno qadarkaan doonayno liman ayaanan u dedejinaynaa axad nuriidu aan rabno ee cid kastaa ma aha suma markaa dabadeed jacalnaa lahu waxaanu u yeelaynaa isaga fil aakhirati aakhirada dhexdeeda jahannama jahannamo ayaanu u yeelaynaa yaslaahaa xaal uu galayo jahannamadii dhexdeeda madmuuman xaal uu yahay mid la eedeeyey madxuuran la fogeeyey waman axadkii araada doonay alaakhirata aakhiro qofkii doono wasacaa oo camalkiisii aakhiro u doonay wasacaa shaqeeyey lahaa aakhiradii u shaqeeyey sacyahaa camalkeedii u shaqeeyey walxaal huwa isaga oo mu'minun mu'min ah fa ulaa-ika kuwaadaas kaana wuxuu ahaaday sacyuhum camalkooda mashkuuran mid la abaalgudayo ayuu ahaaday oo ilaahay xaggiisa laga abaalgudayo kullan labadaa kooxood kuwa aakhiro u halgamaya iyo kuwa adduunyada u camal falayaba mid kastaa numiddu waan siinaynaa haa-ulaa'i kuwan baan siinaynaa wa haa-ulaa'i kuwan ayaan siinaynaa min caطaa'i rabbika rabbigaa deeqdiisa xaggeedaanu ka siinaynaa wamaa kaana ma ahaanin caطaa'u rabbika rabbigaa deeqdiisa maxduuran mid la mancinayo la celinayo oo ma ahanu cid ceshan kartaa ma jirto undur fiiri kayfa sida fadalnaa aan u dheeraad siinay bacdahum qaarkood calaa bacdin qaarka kale korkooda aan uga dheeraad siinay walal aakhiratu tan dambe ayaa akbaru weynin badan darajaatin xagga darajaadka wa akbaru iyada ayaa weynin badan tafdiilan xagga fadilaadana iyadaa ku weynin badan aayadahan marka ilaahay wuxuu uga hadlayaa dadka himiladooda adduunyada markay joogaan siday kala tahay ninna waxa uu u halgamayo oo nafta uga dhacayso uu u shaqaynayo u camal falayo waa adduunyo un keliya adduunyadaasi xataa acmaashii diiniga ahayd ee ilaahay lagu raaligelinayay adduunyo inuu ku helo ayuu u sameynayaa xitaa kaasi marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay adduunyadii baan dhexdeeda ugu soo dedejinaynaa wixii aan doonno iyo ciddii aan doonno marka wixii aan doonno waa intii ilaahay siiyo adduunyada lafteeda intii isaga halgankiisa wixii ku aada ka qaadan maayo isagoo u dhididay u rafaaday wax walba u maray ayaan wax badan laga siinaynin haddii la doono haddii la doonana isaga waa loo waasicinayaa haddii alla uu doonana dhexdhexaad buu uga dhigayaa waa wax ilaahay gacantiis ku jiro ciddii uu doonouna siinayaa kuwa qaarkoodna maba la siinayaba marka qofka humuumtiisa inuu isu geeyo aakhiro isugu geeyo yaa markaasi la gudboon oo alla marka wuxuu leeyahay man qofkii kaana ahaaday huwa isagu yuriidu inuu doonayo bicamalihi camalkiisa ku rabo alcaajilata midan degdegaysa oo adduunyadii waaye cajalnaa waanu u dedejinaynaa lahu isaga fiiha adduunyadii dhexdeeda maa baanu ugu dedejinaynaa nashaa-u aan doonayno waxaan doonaynaan ugu dedejinaynaa adduunyadii liman ayaanan u dedejinaynaa axad nuriidu aan rabno oo inagu markaa iraadadeennu ay ku dhacday ee qof kasta ma aha uma markaa dabadeed aakhiradii marku tago jacalnaa lahu waxaanu u yeelaynaa jahannama jahannamo yaslaa waa gelayaa haa jahannamadii buu gelayaa madmuuman xaal uu yahay mid la eedeeyey oo la dagaalay madxuuran la fogeeyey isagoo eedeysan oo rabbigii xaggii ka eedeysan madxuuran haddana la fogeeye la dheereeyey oo yacnii naxariistii rabbi laga dheereeyey siyaaqa marka aayadda waxaad moodaa marka inay macnuhu uu yahay qofkan gaalka ahe isagu camal kale aan rabine aakhira iyo waxa aan rumaysnayn macnahaasaana ibnu jariir aayadda uu ku tawjiihiyey leanna qofkan marka madmuumka ahee madxuurkee naxariista alle laga fogeeyey waa qof gaalnimadii ku dhintay waay oo isaga marka aan bacthi iyo isa soo bixin iyo aakhira midna aan yacni rumaysnayn qofkan kale isaga laftiisa rumaysan laakiin aakhiro aan markaa u shaqaysanayninna nasiib iyo qeyb unbuu ka yeelana waman araada alaakhirata waman qofkii araada doonay alaakhirata aakhirada qofkii doonay ee aakhiro se u doonayaa waa u shaqaysanayaa hamigiisii wuxuu ka dhigay aakhiro xadiidka nebigana wuxuu ahaa qofkii hamigiisa aakhiro ka dhigaa ilaahay subxaanahu watacaala jacala ghinaahu fii qalbihi hodantinimadiisa ilaahay wuxuu yeelayaa qalbigiisa ayuu gelinayaa wa atathu dunyaa wahiya raaqima adduunyadiina waa u imaaneysaa iyadoo san dullaysan ayay u imaaneysaa ee rabbigiina marka sidaaba ugaga raalli noqonayaa kan kalena ilaahay wuxuu ka dhigayaa jacala faqrahu bayna caynayhi faqrigaa labada indhood hortooda ama dhexdooda ayaa faqrigii loo soo dhigayaa ee adduunyadiina marka ka qaadan maayo ilaa maa kutiba lahu wixii loo qoray unbuu ka qaadanaya ayb wasacaa shaqeeyey lahaa aakhiradii u shaqeeyey sacyahaa camalkeedii u shaqaystay oo camalkeedii ula yimid walxaal huwa isaga oo mu'minun mu'min ahna la yimid oo hawaabta alla wahuwa mu'minun tan waxay tahay markan uu camalka aakhiro sameynayo wuxuu rajaynayaa oo markaasi yididiilo uu ku qabaa camalkaasi inuu markaa aakhiro uu hawaabtiisa helayo waana midda acmaal badan nebigu uu u yiraahdo man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban iyo man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban iyo waxtisaaban macnaheedu waxay tahay wahuwa mu'minun town oo macnuhu waxaa weeyaan hawaabtiina waa rumaysan yahay allana waa rumaysan yahay meeshaan waxa uu kasa ajarka uu ka helayana qiyaamaha inuu la kulmayo rabbigii uu siinayana waa rumaysan yahay rajoona ku qabaa ayb oo markaad camalkii la imaanayso inaad kalsooni ilaahay ku qabto oo camalkaasi in ilaahay ku siinayo ajarkiisa iyo sidaas inaad niyeysan tahay baa lagaa rabaa ayb fa ulaa'ika kuwaadaasi kaana wuxuu ahaaday sacyuhum camalkooda mashkuuran mid la abaal gudayu ahaadayo ilaahay waa abaal waa abaalinayaa waa abaal gudayaa camalkooda abaal la-aan ma dhigayo ayb kullan numidu haa-ulaa'i kullan mid kasta oo min alfariiqeyni labadan kooxood ka mida dadkan adduunyada u socdo iyo kuwan aakhiro u halgamayaba numiddu waanu siinaynaa haa-ulaa'i kullan ayaad ka bedelaysaa haa-ulaa'i kuwan baan siinaynaa wa haa-ulaa'i iyo kuwanba waa siinaynaa ayb dhammaan marka waan siinaynaa min caطaa'i rabbika rabbigaa deeqdiisa xaggeedaan ka siinaynaa numidu baa lagu tacallujinayaa jaar iyo majruurkanna ayb meesha marka macnaha aayaddu waxay tahay ninkii adduunye u halgamo iyo kii aakhiro keliya yaqaano gaal iyo muslim faasiq iyo daa'icba kulli ilaahay waa arsuqayaa intay adduunyadan joogaan risqi la-aan ilaahay ma dhigayo subxaanahu watacaala oo dadkan adduunyada jooga waxa ay cuni lahaayeen ilaahay isagaa siinayo si kastoy ahaato ee waqtiyadan dambea un xoogaa afkaara waxaa iska soo baxay risqigii iyo dadkii kalsoonidii alle intay ka tageen ilxaadkiina uu batay ilxaadkiibaa waxaa lasoo dhexgeliyey marka culuumtan ay dadku bartaan ee maadiga culuumtan marka dhaqaalaha iyo waxaa lasoo geliyey in la yidhaahdo dhulkan risqiga ku jiro iyo dadku islama ekaanayaan maxaa dhacaya marka wuxuu kuleeyahy adiga ade aabbaha haddii uu lahaa beer yar hadduu aabbaha lahaan jiray kugu soo koriyey shan idinkoo ah ama sagaal idinkoo ah sagaalkiini markaad kala kacdaan dhulkii ma fidsamaayo ee intii unbuu joogayaa nin walbaana intii oo kale u baahanaya aabbihii intuu lahaa falsafad noocaasa intay akhriyaan bay waxay leeyihiin waxa la yidhaha annudra ayaa jirto oo dhaqaalihii gabaabsi waaye qaarkoodna marka waxay xal uga dhigayaanba dagaaladan iyo isdilkan tirada badan dadku ku yaraanayo dhaqaalo la-aan iyo risqi la-aanaad dhici lahayd haddii dadkan iska wada noolaan lahaa waxyaaba waxay gelayaan marka baab yacni iska nadariyaad waswaas shaydaan ah ayb dadku waa joogeen weligood aabbaha adu haddaad ka maarantood nin weyn noqoto meelaha risqiga laga helo keliya maahan aabbaha wuxuu isagu ka shaqaysan jiray keliya maaha waxaa laga yaabaa ilaahay adugu inuu cilmi kale ku baro kan kale inuu wax kala baro dadkan ilaahay isaga kala jiheynayo kullan numidu haa-ulaa'i wa haa-ulaa'i min caطaa'i rabbika ayb waxaasi marka dadka muslimiintu inay iska soo qaadaan oo qashinqaad ay noqdaan oo aynan ka fiirsanin oo war horta sifaadka rabbi maxay yihiin marka qofkani gaal waxaan inuu aaminaa waa iska macquulba laakiin adigii waxaad aaminsan tahay in allaha huwa rasaaqu ilaahay waa rasaaq waa xakiim waa caliim risqigiisu waa waasac waxaas oo dhan baad rumaysan tahay see ku aamintay waxaa marka naa waxaas marka qashinkaa iyo falsafaadka noocaas oo kale ah ayb cilmigu marka wixii dee sharcigu ka hor imaan maayo wixii xaqiiqdooda ku taagan ee iyadu marka yacni caqliga saliimkaana uu keenayo xaqiiqna ku taagan cilmigu ma sharcigu ka hor imaan maayo laakiin waxyaabaha nin intuu seexday habeen iska fakeray oo shaydaan intuu waswaasiyey wax uun markaa nadariyaad iyo theories iyo wax intuu keenay theorygaas marka hadhow in lagu shaqeeyo waddankii muslimka inta la keeno macnahaas marka lagu shaqeeyo waa in wax la kala sooco way innaga caqli kaas keenaya nagama caqli badna diinna annagaa ka badan bani aadanaanna caqli u wadan nahay waxay ahayd marka wixii kaa anfacayana inaad reebato wixii kalena qashinka isaga darto ayb oo isagaba ma ogola qiyamkaaga wax kamida xataa hadday dan ka gasho ma jecla wax qiyamka islaamka kamida ama shacaa'ir islaam inuu gacantiisu ay kusoo noolaato ma rabo ayb kullan dhammaan mid kastaa labadan kooxood numiddu waan siinaynaa buu alla yidhi haa-ulaa'i kuwan baan siinaynaa wa haa-ulaa'i kuwan ayaan siinaynaa min cataa'i rabbika rabbigaa siismadiisa yaanu xaggeeda ka siinaynaa wamaa kaana wamaa kaana ma ahaanin cataa'u rabbika rabbigaa deeqdiisa maxduuran mid la celinayo cid mancin karta ama reebi kartaa ma jirto undur kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacdin walalaakhiratu akbaru darajaatin waakbaru tafdiila dadka haddii la wada irsaaqayo adduunyada marka la joogo laakiin aakhira waa ku kala fiican yihiin adduun risqi la wada hel laakiin marka aakhiro la tago dadku waa kala derajo badanayaan undur fiiri kayfa sida fadalnaa aan dheeraad u siinay bacdahum qaarkood calaa bacdin qaarka kale korkooda aanu ku dheeraad siinay walal aakhiratu tan dambe aakhiradiiba akbaru weynin badan darajaatin xagga darajaadka ku weynin badan wa akbaru iyadaa weynin badan tafdiilan xagga fadilitaanka ninkii aakhiro la fadilaa wax weyn la siiyey ee ninkii adduunyo xoogaa loo badiyey ma ahan isagu in markaasi tafdiilka dhabtaa inuu isaga haysto ma aha ee midda dhabtaa ee weyninka badan waa ninkii aakhira wax helo wa ayb dadkan marka nebiguna wuxuu yidhi de dadka adduunyada waxa badan haysto qiyaamaha sida qaalibkaa waxay waa wax yar yihiin ina alakhariina hum alaqaluuna yowma alqiyaamati buu yihi nabiga sal l slam kuwa adduunyada wax badan ku haysto aakhiro waxay noqonayaan kuwa ugu wax yar ilaa man qaala bilmaali haakada wahaakada wahaakada ilaa qof maalka sidaa u bixiyey oo sidaa u bixiyey sidaas u bixiyey maahan oo wujuuhdii khayrka iyo ka samafalay maahan markaasuu nebigu yidhi waqaliilu maa hum kuwaasina waa yar yihiinba mar hadday kuwaasi marka yar yihiin waa kuwa dadka marka wax badan haysto adduunyada aakhiro waa wax yar yihiin laa tajcal maca allaahi ilaahan aakhara fataqcuda madmuuman makhduula aayaddan laga bilaabo ilaa dhowr aayadood rabbi subxaanahu watacaala wuxuu ka warramayaa umuuro waaweyn oo isugu jira caqaa-id waxyaabo qofka muslimkaa laga rabo inuu aamino waxyaabo cibaadaad nalaga rabo xuquuq inaan gudanno nalaga rabo waxyaabo fool xun oo in lagu kacaa ilaahay subxaanahu watacaala uu naga reebayo ayaa aayadahani marka ku jiro la aayadahani marka waxaa lagu bilaabay towxiidka towxiid baana loo lagu dhammayn doonaa kullu dalika kaana sayi-uhu cinda rabbika makruuhan haddana marka waxaa ku wuxuu ku dhammaan doonaa laa tajcal maca allaahi ilaahan aakhara fatulqaa fi jahannama maluuman madxuura marka laa tajcal maca allahi ilaahan aakhara lagu bilaabay haddana waa lagu dhameeyey bal fiiri yacni dardaaranka ilaahay subxaanahu watacaala meeshaa marka waxay ku tusee xuquuqda midda allah u asalsan oo xuquuqoo dhan ay kusoo dhammaanaysaa ee xuquuqaha kalena isaga xaqiisay ka dhalanayaan maxaa yeelay marka ilaahay aada caabuddo oo xaqiisii daacada aad la timaado xuquuqdii kale inaad gudataa waajib kugu noqonayso waad ilaalinaysaa markaas marka xuquuqdii allah laga bilaabay saa darteed marka ilaahay wuxuu leeyahay laa tajcal ha ahaanin ha yeelin maca allaahi ilaahay maciisa ha yeelin ilaahan macbuudan macbuud ha yeelin aakhara oo kale oo sidaa ha ka aaminin fataqcuda markaa aada ahaato ood noqoto madmuuman mid la eedeeyey makhduulan garabkiisa laga baxay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu garabkiisii ka baxay ayb laa tajcal ha yeelin oo ha ka ictiqaadinin maca allaahi ilaahay la jirkiisa ilaahan macbuud macbuudka oo aakhara kale macnuhu marka waxaa weeyaan ilaah waxaa la yidhaahdaa allahna waa magac allah meeshan ku jiro ilaahna markaa yacni ilaah waa macbuud wax la caabudo ood ilaahay la caabudood garab dhigta ha yeelin hana samaysanin ayb laa tajcal ha yeelin maca allaahi ilaahay la jirkiisa ilaahan macbuudan macbuud macbuudka oo aakhara kale uluuhiyada iyo cibaadada alle cid kale maciisa ha la yeelin fataqcuda markaa aada ahaato fataqcuda bimacnaa fatasiira ee waxaa kaloo abu xayaan alandalusi uu yihaahdaa fataqcuda ay fatamkuha fataqcuda asalku waa inaad fariisato soo fariisato qofku markuu meel fariistana waa meel uu ku nagaaday waay waa nagaaday qofkaasi marka macnuhu waxay tahay fataqcuda fatamkuha markaa aada ku nagaatid fi nnaasi dadkii dhexdooda madmuuman adoo lagu eedeeyey oo ilaahayna ku eed kuu qabo dadkiina ay leey ay ku leeyihiin wixii akhyaarta ahaayoo khayrka badnaa war maa ilaahay caabudid rabbigii ku abuuro sidan kuu ekeysiiyey maxaad cibaadadiisa uga tegaysaa makhduulan aada ahaato markaa mid garabkiisa laga baxay oo yacni wax u gargaara aan haysanin markaa ninka shirkiga ku jiro cid u gargaartaa ma haysto waa laalaadaa gebi buu ka laalaadaa fii suurati alxajna waa ugu tegi doonaa wman yushrik biاllahi fakaأnamaa khara min الsamaaءi fatakطafhu الطayru ow tahwii bihi الriixu fi makani saxiiq waqaضىa rabuka anlaa tacbuduu ilaa إiyaah awaamirtii baa halkan marka laga bilaabaya alla wuxuu leeyahay waqaضىa rabuka rabbigaa wuxuu amray anlaa tacbuduu inaydnan caabudin ilaa إiyaahu isaga mooyaane cid kale inaydnan caabudin buu rabbigaa amray wabilwaalidayni wa amara wuxuu amray an tuxsinuu inaa u ixsaan fashaan bilwaalidayni labada idin dhashay ixsaanan ixsaan falid imaa haddii yabluganna ou gaaro cindaka adiga agtaada alkibara weynaan haddii uu gaaro axaduhumaa midkood ow amase kilaahumaa labadoodaba agtaadii weynaan ay ku gaaraan falaa taqul ha dhihin lahumaa labadooda ha u dhihin uffin ha dhihin uf kelmad marka yaqyaqsi ah ha ku dhihin walaa tanhar ha horarin oo ha canaananin humaa labadooda ha canaananin oo warka ha ku canaananin oo ha ku gubin waqul lahumaa waxaa u tiraahdaa qowlan hadal hadalka oo kariiman wanaagsan hadalkaas wanaagsan marka inaad aabbe iyo hooya dhahdo waay oodan magaciisana ugu yeerin si kalena aadan marka waxyaabo kalena aadan ugu dhawaaqin wakfid raarici lahumaa labadooda u raarici janaaxa dulli dulliga garabkiisa u raarici isticaaraa ku jirto marka yacnii hoos iskugu dhig waayo iyaga ha ka tarafucin hana ka ha iska sara marinin ayb min alraxmati naxariista darteed ugu raarici garabkaaga waqul waxaa tiraa rabbi yaa rabbi rabbiyow irxam u naxariiso humaa labadooda u naxariiso kamaa sidii rabbayaanii ay iisoo barbaariyeen oo iisoo koriyeen sagiiran xaal aan ahay anigoo yar sidaa marka dheh rabbukum rabbigiin baa aclamu ku ogaal badan bimaa waxa fii nufuusikum nafafyaalkiina dhexdooda ku sugan oo waalidkiin inaad jeceshihiin ood ixtiraamaysaan ood yacnii aada u baarinimo falaysaan ah in takuunuu haddii aada ahaataan saalixiina kuwa suusuuban fa inahu alle kaana wuxuu ahaaday kafuuran mid dembi dhaafid badan lil awaabiina kuwa ilaahay usoo noqoshada badan u dembi dhaafo xuquuqdii alle marka subxaanahu watacaala markuu alle xaqiisii ka hadlay xuquuqdii waalidka markaa lagu xijiyey oo allah wuxuu yihi waqadaa rabuka rabbigaa wuxuu amray ibnu mascuud kitaabkiisa ama musxafkiisa isaga waxaa ugu taalay wawasaa rabuka waqadaa iyo wasaana isku macnow waqadaa rabuka rabbigaa wuxuu amray anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu inaydnan caabudin ilaa iyaahu isaga maahan waa laa ilaaha illa allahudi iyadaa marka ugu horeyso xuquuqdoo dhan awjabu lwaajibaat weeyaan waajibka ugu horeeyo qof lagu leeyahay waa taas haddii qofku xuquuqdaas alle uu ka isku dayo inuu ka xoroobana ibliis dariiqiisiibuu marayaa maantana de xuquuqda yacni xataa waxyaabaha ugu yaryar xuquuqdooda laga hadlaa geedaha xuquuqdooda qeyba bulshada ka mid a u hadlaan dadka xuquuqdiisa loo hadlayaa haweenkii waa loo hadlayaa caruur xuquuqdood baa laga hadlaa wax walba waa laga hadlaa laakiin xuquuqda alle in la la duugo oo bannaanka laga maro la garab maro ayaa umamul alkufri ay markaasi heshiis ku noqdeen sida ay xuquuqda alle u garab marayaanna waxay tahay xornimada waxaa la yidhaha qofkii waxaa la leeyahay markaad siddeed iyo toban soo gaarto adigu xor baaba tahay nacam yacni cibaado rabbi iyo waxaan oo dhanna waa qofku siduu doonuu yeeli karaa waa xor faraha ha laga qaado siduu doonu u noolaanayaa amaa hadduu ku xadgudbo xuquuqda xayawaanaadka ama yacni geedaha iyo hadduu ku xadgudbo maxkamadaad loo samaysto yaa yaa yacni dul taagan ayb xuquuqdii allana bannaankaasaa laga maray marka taasi marka maxay keenaysaa waa jahli iyo ummad ibliis watow man dad ibliis watow ilaahan ka magan galnay ibliis waqadaa rabuka rabbigaa wuxuu amray anlaa tacbuduu inaydnan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyaane cid kale aydnan caabudin wabilwaalideyni laba wa amara wuxuu amray ama waqadaa wuxuu xukumay ou amray an tuxsinuu inaa u ixsaan fashaan bilwaalideyni labadii idin dhash dhalay waa hooyadii iyo aabihii awowga iyo ayeyduna waa la mid waa waalid ayaga xataa way ku dhaleen hadday joogaan marka xuquuqay kugu leeyihiin iyaga laftaada kuwa waalidkaa kugu leeyahy oo kale leanna waa waalid iyaga laftooda ayb waan tuxsinuu inaa u ixsaan fashaan bilwaalideyni labadii idin dhashay ixsaanan ixsaan falid aayaddii kale suuratu luqmaanna an ishkur lii waliwaalidaykaay ahayd ayb cid kale marka hadday mu mudan tahay bacdallaahi xuquuq adiga yacni kugu tacalluqdo ilaahay waa soo hormarin lahaa labada waalid buu markaa waayuu xaqiisii uu la ku dara ayuu ka daba keenay ayb imaa yabluganna marka ixsaankii si guud markii laysu faray hal xaalad oo dhib badan ayaa gaar haddana laysu faray imaa yabluganna macnaheedu maaha waalidku markuu xoog qabo looma xuquuq male ama yacni ixsaan male lagama wado laakiin culimada waxay leeyihiin maadaama markaas uu waayeelka noqdo adiga uu ku mudanayo xaalad gaaro dardaaran u baahan waa in lagaala dardaarmo xaaladda kalena waxa ay tahay waalidka iyo adiga haddaad muddo dheer isla joogtaan oo agtaada uu siddeetan sano sagaashan sano uu ku gaaro xoogaa marka dhibsibaa imaan karo dhibsigaas marka si uunan u imaanin baa si gaar ahaaneed rabbi uga hadlay subxaanahu wa tacaala imaa yabluganna imaa haddii yabluganna uu gaaro cindaka adiga agtaada waalidkii uu ku gaaro alkibara weynaan haddii uu ku gaaro agtaada axaduhumaa midkood ow amase kilaahumaa labadooda qura-da saanay u badan yihiin qaarna imaa yablugaani bay akrinayaan ayb haddii marka imaa yablugaani la akriyo axaduhumaa ow kilaahumaadaas jumlo iska mustanafa laga dhigaya falaa taqul ha dhihin lahumaa labadooda ha u dhihin uffin ha dhihin uf ha dhihin uf marka waa kelmad marka qofka xaaladda qofka waalidku waayeel ou noqdo saxaradii ama kaadidii uu ku dhex jiro ama dhareerkii iyo waxaas uunan ceshan karin waa xaalad marka dadka qaarkood ay ta'fiif iyo yaqyaqsi ka samay karaan taasaa marka ilaahay diidayaa subxaanahu wa tacaala marka halkanna waxaa laga qaadanaya haddii ta'fiifkii la diiday afka ahaa uftii la diiday ee waalidkii in gacan loo qaada mi waa kasii daran tahay maa waa min baabi marka waxaa weeyaan xaaladii fududayd ayaa ayaa yacni lagugu baraarujinayaa mid adag baa marka lagaa yaa marka loo dan leeyahay ta adag inaynan banaanayn ayb walaa tanharhumaa ha hororin oo ha canaananin oo markaad la hadlaysana hadalkii ha ku canaananin waqul lahumaa waxaa u tiraahdaa labadaas waqul waxaad tiraahdaa lahumaa labadooda a u dhahdaa qowlan hadal hadalka oo kariiman aada u wanaagsan hadalkaas wanaagsanna marka hadal naxariisi ku jirto oo aan markaas aynan ku jirin hadal aada u jilicsan inuu ahaado ibnulmusayab wuxuu yidhi ka qowli lcabdi lmudnibi lisayidi lfadi addoon dembaabay oo dembi ku jiro kiis loo haysto ee nin sayid oo isaga iska lahaayo weliba qallafsan siduu ula hadli lahaa ha ula hadlo adu marka haddii sayidku qallafsan yahay adiga in aad wax ka hadlaysay see u hadli lahayd hoos baa isu dhigi lahayd ictidaarkaas oo kala bixi ayb mujaahid isaga wuxuu yidhi walaa tusamihimaa oo magacooda marka haugu yeerinoo hebelow ha dhihin ayb ama duqi iyo waxaas ha dhihin ayb macaanidaasna marka sidaana waa la tilmaamay waqul waqfid raarici lahumaa labadooda u raarici janaaxa dulli dulliga garabkiisa u raarici min araxmati naxariista darteedna ugu raarici ayb min araxmati marka dulligaas la sheegayay tafsiir u noqonaysaa ayb oo naxariis darteed waayo waxa aad markaa hoos isugu dhigayso waqul dheh rabbi yaa rabbi rabbiyow irxam u naxariiso humaa labadooda u naxariiso kamaa sidii rabbayaanii ay iisoo barbaariyeen sagiiran anoo yar marka xaalad kalea lagu xusuusinaya hadda iyagaa waayeelnimo jooga laakiin waqtigii adiga aada yarayd oo marka aadan ka maarmi oodan ka maarmi karin tarbiyadooda yaa lagu xusuusinaa markaas waqul waxaa tiraa rabbi yaa rabbi rabbiyow irxamhumaa u naxariiso kamaa sidii rabbayaani ay iisoo barbaariyeen sagiiran anoo yar xaalaan mid yar aan ahay ayb sidaasoo kale ilaahu u naxariiso ducadan marka waa haddii ay muslimiin yihiin dabcan akaru lmufasiriin sidaasay leeyihiin araada idaa kaana muslimayni haddii gaalo ay yihiin xuquuqdooda waa gudane wasaaxibuhumaa fi dunyaa macruufan way kugu leeyihiin xuquuqdii haddana laakiin ducada markay dhintaan ka gadaale loo duceynayo iyo iyagu male maa kaana linabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurbaa min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim ayb ayb oo aayaddaas marka ibnu cabaas oo kale wuxuu le waa mansuuqo maa kaana linabiyi baa lagu nasakhay aayadda ayb marka uu nool yahay laakiin waalidku in ilaahay hanuuniye iyo siyaabo loogu duceyn kara waa jiraan hadday xataa gaalo ay yihiin in alla hanuun looga baryo inay soo hanuunaan oo islaamkii soo galaan iyo taas iyadu waa bannaan tahay waxaa laga hadlayaa waa rabbi irxamhumaada naxariis in ilaahay loo weydiiyo laanna qofkan gaalkaa ahal naxariis uma aha ayib oo waana laga reebay taas ayib rabbukum rabbigiin baa aclamu ku ogaal badan bimaa waxa fii nufuusikum nufuustiina ku jiro qalbiga waxaa idinkaga jira waalidka inaad u baari tihiin iyo in qalbigii aad ka nacaysaan waalidkii rabbigiin baa idinku ogaal badan in takuunuu haddii aad ahaataan saalixiina kuwa suusuuban fa inahu alle kaana wuxuu ahaaday kafuuran mid u dembi dhaafid badan lilawaabiina kuwa ilaahay usoo noqoshada badan haddii mararka qaar waalidka wax kaa galaan oo qalbigaaga wax soo galaan iyo ilaahay inaad u towbad keento waa laga dhaafayaa ayb wa aati da lqurbaa xaqahu walmiskiina wabna sabiili walaa tubadir tabdiira yacnii qodobkan hadda aan kasoo baxnay waalidkana maxaasinta islaamku yay ka mid tahay meeshii uun muslimiin joogto ayaa waalid laga darajeeyaa meeshii islaamku ka maqan yahayna waalid baabkiis waa ku dayacan yahay waa sida qaalibka ah badan walidaalika gaaladu waxay ilmaha yaryar ilmo yaryar u dhalayaan ama ilmaha u diidayaan hal ama laba u dhalayaan waxay tahay ilmuhu wax macnaa uguma fadhiyaan leanna waalidkood wax ixsaana u samayn maayaan waalidka cadaab uu ku jiraa waa korinayaa sideed iyo toban markuu gaaro uu u dabaaldego dhalashadiisii sideed iyo tobnaad maalinkuu u dabaaldego gurigii waa ka dhaqaaqay waxaa laga yaabaa waalidku markuu sideetan jir uu yahay afartan sano inuusan cunugiisa arkin arbiciin sana ka waran cunugaagii oo magaaladan degan oodan oon ku imaanaynin cadaab miyownan ahayn marka ayb waxaasi marka iyaga dhib uma arkaan iskuma halleeyaan waxaa laga yaabaa hadduu u bato inuu boostkaara iyo wax usoo qoro oo maalinta sideedda maarsa inuu hooyadiis usoo qoro warqada waa ku jeclahay iyo waxaas uu usoo qoro weligiis u imaan maayo waxna siin maayo dhareerkii ka tiri maayo siday u socoto marka waxaa lagu darayaa marka meelahan marka lagu xanaaneeyo dadka iska isku dardarmay ama aan yacni waa qof uun markuu xoogga lahaana la rabay markuu baaba-ayna meeshaas ku dhintay isagii baa marka waalidkiis baabi-iyey khalaas maxaasinta marka islaamkay ka mid tahay meeshii uun islaam yaallo yaa waalid darajadiis tahala waaati da lqurbaa xaqahu waaati sii da lqurbaa qaraabada dhowaanshaha ka u saaxiibka ah xaqahu xaqiisii sii walmiskiina miskiinkiina xaqiisii sii wabna sabiili musaafirka xaqiisa sii walaa tubadir ha tuurtuurin maalka tabdiiran tuurtuurid ha tuurtuurin oo maalkii ha kala faraqinoo ha ku dheelin maalkii ha ku ciyaarin ina almubadiriina kuwa xoolaha iyo maalka tuurtuuro kaanuu waxay ahaadeen ikhwaana shayaadiini shayaadiinta owliyadooda ayay ahaadeen wa kaana shaydaanu shaydaan wuxuu ahaaday kafuuran mid ku gaaloobid badan lirabbihi rabbigii ku gaaloobid badan buu ahaaday wa imaa haddii tucridanna aada jeesanayso canhum dadkaa lasoo sheegay qaraabada iyo masaakiintii iyo aad ka jeesanaysid maxaad uga jeesanaysaana ibtiqaa'a raxmatin risqi doonidiisa rajayntiisa darteed risqiga oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaanayo aada kaasoo tarjuuhaa aada risqiga oo tarjuuhaa aada rajaynaysid naxariistaas ood ilaahay xaggiisa ka rajaynaysid darteed haddii aada uga jeesato miskiinka oodan hadda waxba haynin faqul lahum u dheh iyaga qowlan hadal maysuuran fudud war fiican ku dheh ayb saddexdan aayadoodna marka xuquuqdii qaraabada iyo miskiinkii iyo ibnu sabiilkii baa lagu sheegaya alla wuxuu leeyahay waatisii dal qurbaa dhowaanshaha kan u saaxiibka ah xaqahu xaqiisa sii xaqa uu kugu leeyahay si inaad waxbarto oo waaniso xaqi u sheegto ood ood soo dunto ee maalkaagiina aada ka xiriiriso maadaama uu maalkaagii soo fiirinayo isaga walmiskiina miskiinkiina sii xaqiisa xaqa uu kugu leeyahay miskiinkii sii ile dadkii waa isku dhex nool yihiin midna waxba uu haystaa midna wax ma haysto waa laysu imtixaanay labada kan wax haystana waa la imtixaanan yahay miskiinkanna waa imtixaanan yahay sida looga bixi karaa waxay tahay wax inaad u taagto walaa tubadir ha tuurtuurin oo ha faraqin maalka tabdiiran faraqaad ha faraqin aslu tabdiiri atafriiq weeyaan waxaana loo jeedaa maalkii ha faraqin wej iyo wax uunan ku bannaanayn maalkii ha ku bixinin macsiha maalkaagii ha ku bixinin haddaad maalka aada gacanta ugu haysood ku dhegan tahay laakiin meel xun un aada ku bixiso qofkaasi waa mubadir mubadir marka waxaa la yidhaha nin maalkii meelaan u wanaagsanayn ku bixinayo ayb imaamu shaafici macnahaasuu kuu qeexay ina almubadiriina kuwa maalkii iska tuurtuuro oo maalka faraqo kaanuu waxay ahaadeen ikhwaana shayaadiini shayaadiinta walaalahooday ahaadeenoo waa yacni shayaadiinta owliyadooda waay carabtu qofku haddii uu shay laasimo alcarabu taquulu likulli mulaasimin sunnata qowmin nin kasta oo qola dariiqadooda laasimo carabtu oo wataabaca amrahum arrinkoodana ku raaco huwa akhuuhum bay dhahaan waa walaalkooday dhahayaan marka shaydaan dariiqiisa haddaad raacdo oo tallaabooyinkiisii taaka taaka u raacdo shaydaan baad walaal la tahay wa kaana shaydaanu shaydaan wuxuu ahaaday kafuuran mid ku gaaloobid badan lirabbihi rabbigiisa wa imaa tucridanna aayaddanna aadaabu fiican baa nala barayaayo haddii aadan waxba haynin gacantaadii waxba ku jirin oo ninkan miskiinka aada rabto inaad ka jeesato wax la-aan darteed inaad uga jeesatoodan wax siinin baa rabtaa laakiin risqi xag alle iyo aad ka rajaynaysaa qofkaasi markaad sidaa uga jeesanaysid adigoo raadinayo risqi iyo naxariis allood rajaynaysidna ay jirto ood sidaa darteed uga jeesato war fiican ku dheh oo warka fiican muxuu noqonayaa inshaa allahu haddii ilaahay waxna soo geliyo waa laydin siinayaa waxbaa laydin siinaya waa laydin ogaanaya waa laydinka warqabayaa haddii ilaahay wax fiicanna soo geliyo waa sidaas saasoo kale inaad tiraahdid isaga laftiisa ama adiga laftaada ilaahay meel fiican waxa kaaga sahlo war fiican ayb wa imaa haddii tucridanna aada jeesanaysid canhum iyaga xaggooda aad ka jeesanaysid miskiinkii iyo musaafirkii iyo kii wax warsaday oo yacnii qaraabadii xaqa kugu lahayd iyo haddii aad ka jeesanaysid maxaa uga jeesanaya marka ibtiqaa'a raxmatin waxay ku tacalluqaysaa tucridannaday ku xihan tahay ayb ibtiqaa'a raxmatinna ibtiqaa'a risqin waay ama intidaara risqin risqi sugiddiis aada sugaysa darteed haddaa uga jeesatid risqiga oo raxmadda oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay raxmadda oo tarjuu aada rajaynaysid haa iyada aad rajaynaysid yacni macnaha ugu fiican ibtiqaa'ada in lagu xiro tucridanna zamaqshari isaga wuxuu ku xiray ibtiqaa'ada wuxuu ku xiray ee jawaabta faqul lahum qowlan maysuuranta danbuu ku xiray oo isagu marka wuxuu leeyahay waimaa tucridanna canhum haddaad xaggooda ka jeesanaysid faqul lahum waxaa u tiraahdaa qowlan hadal maysuuran fudud ayb ibtiqaa'a raxmatin naxariis raadinteeda darteed u dheh war wanaagsan ayb saasoo kaleu marka isagu uu leeyahay faqul lahum qowlan maysuuran dheh maxaa u dhehaysaana ibtiqaa'a raxmatin macno noocaasoo kaleu sheegay laakiin macnahaasi waa marjuux sababtoo ah jawaabtu waxa ka horeeya kuma tacalluqdo oo waxa ka horeeyaa yacni macmuul kama dhiganayso oo marka ibtiqaa'adii inay horeyso jawaab gadaal ka imaanaysa marka caamil ay u noqotay ku xiranto ay tacalluq marka ku samayso isaga saa ma fiican uu leeyahay ayb abu xayaan sidaasuu leeyahay sida horaan marka ku wadayna oo macnuhu marka waxau noqonayaa wa imaa haddii tucridanna aada jeesanaysid canhum iyaga xaggooda haddaa ka jeesanaysid maxaad uga jeesanaysaana ibtiqaa'a raxmatin intidaara risqin risqi sugashadiis aada suganaysa darteed aa uga jeesato risqiga oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaaday kaas oo tarjuuha aada rajaynaysid faqul lahum waxaa u tiraahdaa jawaabtii waatana imaada jawaabteeda faqul lahum waxaa u tiraahdaa qowlan hadal u dheh hadalka oo maysuuran fudud faciil mafcuul bimacnaa faacil ayb hadal fudud u dheh ayb tafsiir sidaas waay tafsiir kalea jiro saciid ibnu jubayr laga wariyo oo canhumta isaga wuxuu u celinayaa cani lkufaari macnuhuna marka wuxuu ka dhigayaa wa imaa tucridanna haddaad ka jeesanaysid canhum cani lkufaari haddaad ka jeesanaysid maxaad uga jeesanay ibtiqaa'a raxmatin waxaad sugaysaa naxariista rabbigaa adoo markaa dalbayo oo rajaynayo naxariistaasna marka waa maxa inuu kuu gargaaro iyaga kaaga heeliyo faqul lahum qowlan maysuuran gaaladaasi inta aad ka ka helaysid gargaarka rabbigaa iyo intay wax suukaa dubadhacayaan faqul lahum qowlan maysuuran war jilicsan ku dhaho taqiyatan taqiya darteed xoogaa hadalka u jilci tafsiirkaana marka saciid ibnu jubayr baa ku wata waana tafsiir saxeixa isaga laftiisa laakiin siyaaqa aayadda midka horaa yaa la soconaya ayb leanna hadda gaala iyo lagamaba hadlayninba ayb walaa ta marka tanna waa aadaab marka aada u wanaagsan oo nala faraya haddaanan wax siin karin markaan ee markii wax yimaadaan baa wax lagu siin doonaa dheh war fiican ee waxbaa lagu siin doonaa oo been ana lama raban oo qofkii yacni adiga adoo og inaad been sheegaysid waxna aadan usoo wadin waxbaan ku siinayaa inaad tiraa taas waa qalad adoo haddii aad wax heshana inaad wax siiso rajo ka qabo sida hadalkaas ku dheh walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika walaa tabsuthaa kula albasdi fataqcuda maluuman maxsuuraa mar haddii la sheega waxa la bixiyo la yidhi see wax loo bixinayaa marka gacantii inay iska furnaato maalkii la wada bixiyaana ma la rabo in gacanta qoorta lagu xirtaana ma aha si dhexdhexaada wax ku bixi walaa tajcal ha yeelin yaddaka gacantaada walaa tajcal ha ka dhigin yaddaka gacantaada maqluulatan tu lagu xiray ilaa cunuqika luquntaada xaggeeda mid lagu xiray ha ka yeelin gacantaada kinaaya can ilbukli waayo marka nin gacantiisu halkaas ku xiran tahay gacantaada sidaa ha ka yeelin walaa tabsud ha fidinin haa gacantaadii ha fidinin kulalbasdi fiditaan dhammaanteed yacni fidin dhammaanteedna ha fidinin oo dhexdhexaad marka ku bixiyo cibaaduraxmaan ilaahi waa ka ku ammaanay waaladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kaana bayna dalika qawaama ayb fataqcuda markaa aada nagaato ama aada ahaato maluuman mid la dagaalo oo dadkiibaa ku dagaalayo kuwii xuquuqda kugu lahaa waa ku eedeynayaan war ninkan lacagtiisii dhammayd waa wada faraqay xuquuqan ku leenahay aawey waxaynina siin maayo waxaynibaa ku maqan ayay dhahayaan fataqcuda markaa aada ahaato maluuman mid la eedeeyo maxsuuran ee markaasi yacnii xaggaaga laga gadoomo ayb mid marka yacni xaggaagii markaa laga gadoomo oo dadkii aynan waxba raja iyo waxba kaa filayninba amase maxsuuran in la yidhaahdo inaad noqoto mid la gooyey oo markaa yacni anfici iyo waxaa laga gooyey ama maxsuuran naadiman in la yidhahdo inaad noqoto mid shallaynayo ku shallaynayo qataadaa sidaa marka isaga ku macneeyay oo marka haddaad xoolihii iska wada bixiso waa shallaynaysaa shallayduna waxay ka imaanaysaa adoo baahi qabaad marka wax weynaysaa taanna marka waa sidii wax loo bixin lahaa ina rabbaka rabbigaa yabsutu risqa ina rabbaka rabbigaa yabsudu isagaa fidinayaa risqa risqiga ayuu waasicinayaa liman buu u waasicinayaa yashaa-u ou doonayo wayaqdiru waa ciriirinayaa alla risqiga cidduu doonou ku ciriirinayaa innahu alle kaana wuxuu ahaaday khabiiran mid aada u og oo baatin og oo gun og basiiran arkid badan bicibaadihi addoommadiisa walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin naxnu narsuquhum waiyaakum walaa taqtuluu ha dilinina awlaadakum ilmihiina ha dilinina khashyata imlaaqin faqri kacabsashadiisa darteed ha u dilinina naxnu inagaa narsuquhum arsuqayno iyaga wa iyaakum idinkana idin arsuqayno ina qatlahum dilkoodu kaana wuxuu ahaaday khid-an gef gefka oo kabiiran aada u weynin badan waay meeshaa marka nabiga sal ll ly slam markii la weydiiyey dunuubta maxaa ugu daran wuxuu yihi nabiga sala allahu alayh waali wasalam ilaah inaad u shirki fasho wa huwa khalaqaka isagoo ku abuuray qultu huma ay ibnu mascuud wuxuu yihi maxaa ku xigo an taqtula waladaka cunugii aada dhashay inaad disho makhaafata an yadcama macaka inuu wax kula cuno adoo ka cabsanayo risqiga yaraanaya iyo waxaa intaad ka cabsata inaad disho maxaa ku xigaa la yihi markaasuu yihi nabiga sal ll ly slam an tuzaaniya xaliilata jaarika deriskaaga naagtiisa inaad ka zinaysatid waa dunuub fool xun qat shirkiguna waa xun yahay qatliguna waa xun yahay zinaduna waa xun tahay markay zinadu deris ku dhacdo dilku marku qaraabo ku dhaco waa sii xun yahay isaguna aada bay usii daran yihiin ayb taasaa marka ilaahay ka yani naga waaninayaa waana caado carabtu ay yaqaaneenoo gabdhaha noloshay ku duugi jireen iyagoo markaa ka cabsanayo faqri ceebna ka cabsanayo labadaas xaalad faqrigu marka waxay u keenaysay waxay ahayd faqriga mushkiladii uu ku hayay waxay ahayd gabadhani haddii wax la siiyo wax la siiyo mar walbo waxna aynan kasoo noqonaynin oo ciddii aynan difaacaynin oo dagaal iyo waxaas aynan ku roonayn wax soo shaqaynaynin dhib unbay kugu tahay marka adiga unbay qarash kugu noqonaysaa bay isdhihi jireen marka waa laga reebay caadadaas foosha dadkuna hadda waa iskaga dhaqmaan oo qaar badan ilmaha waxay u dilaan waa jiranaa iyo calooshii baa marka cunugii isagoo ku jira inta la sawiraa waxaa laleeyahay cunugan cunug abnormala w hadhow hadduu soo baxo mushkilo iyo dhib bau kugu noqonayaa haddaad doonto meeshiisa iskaga dil waxaasi marka in wax loo dila maaha naftan ilaahay baa abuuray mar haddii xayaatada ku abuuray alle adiga allow waa kugu imtixaanayaa iska hayso intaas haddaad sabartana ilaahay ajar iyo rifcuu kugu siinayaa ayb ee waxaani markay soo baxayaan inay isbedelaanna ilaahay qudradiisa waxba kuma aha ayb qofku marka inuu saa waxyaabaha wax u dilaan ma aha kuwo kalena waxay u dilaan marka hore intay qaabdarre isku guursadaan sifa aan sharci ahayn oo fool xun intay isu isku guursadaan ama masaafe ha noqoto ama qudbasira ha noqoto ama zino kale ha noqotee cunugii markuu calooshii ku beermaa waxaa la leeyahay hala soo xaaqo soo xaaqidaasi iyadii gabadhii baa laga yaabaa inay ku dhimato cunugii waa ku dhimanayaa rafaad iyo fasaad fara badan yaa bulshadii ka dhex yaa arrintaa uga dhex muuqdo oo haddii maanta dhacdooyinkaa laysu yacni la la qoro ama la koobo laga hadlo waxaa kasoo baxaya wax fara badan inagu wax ma qorno waxna isuma sheegno sida badan taas marka waxay noo keentay waxaa laga yaabaa soddon sano inaan hal dariiq iskaga soconno haddii inta la qoro dariiqadan maxay dhiboo keentay maxay dheefoo leedahay waxaa laga yaabaa in laga waantoobi lahaa sanad ama laba dhibkeed u nahayn lahaa laakiin aawe taasi ayb waxyaabahaas oo dhan marka looma ogola dadka iyaguna meelaha caafimaadka iyo ka shaqeeyo oo ilmaha soo rido iyaguna marka dunuubtan waxbay ka leeyihiin ayb dunuubtani waxbay ka leeyihiin dad baa marka boqol dollar iyo konton dollar iyo wax lamida intay ku qaataan buu haweentii intuu biro geliyo baas ayuu marka cunugii soo jiidayaa ilmihiina halkaasuu ku baktiinayaa iyagiina haweentiina waxaa laga yaabaa inay dhiigbaxba u dhimato ama xaalad aan hagaagsanayn inuu intuu wax ku daydaya markaa dabadeed iyadiina ay saa ku dhimato qofkaa markaa sidaa wax ku dilayo isagii laftiisii waxbaa loo haystaa waxaa u sameynayna qofkii weynaana waa dilayaa hooyadii cunugiina waa dilayaa waxyaabahaasi markaa dee maxkamado iyo waxay u baahan yihiin qofkani dadkani in badan oo kamida cabsi haddaynan qabin ilaahay ka cabsigiisu waa ku yaryahay ayb waxaas marka dadaa ilmo ka korsado muddo dheer ilmo ka korsanaya allahu mustacaan ina qatlahum dilkoodu kaana wuxuu ahaaday khid-an gefgefka oo kabiiran weynin badan walaa taqrabu الzinaa inahu kana faaxishata wasa'a sabiila walaa taqrabuu ha u dhowaaninina azinaa zinadii ha u dhowaaninina inahu zinadu kaana wuxuu ahaaday faaxishatan foolxumay ahaatay wasaa-a waxaa xumaaday wasaa-a wuu xumaaday sabiilan min jihati sabiilin jid ahaan bay u xumaatay ayb halkana marka zinadii baa ilaahay wuxuu ka cabiray qaar qaab wuxuu noogaga reebay yacni ha u dhowaaninina ah dhowaanshaha zinadana waxyaabo badan baa keenayay ka mid tahay ay ka mid tahay dadkan labadan jinsi oo mar walba iyagu un isku dhex jiro suuqyadii ay dhexda iskaga jiraan oo ay isaga jiraan mee goobihii waxbarashada ay dhexda isaga jiraan meelihii shaqada ay dhexda iskaga jiraan marka de gabar iyadiina marka wax u baahan iyo wiil wax u baahan isaga laftiisa jinsi ilaahay laba jinsi oo alla isu abuuray baahina uu isu geliyey ee sifadii sharciga ahaydna aan isula joogin xumaan baa ka imaan karta xumaan ayaa markaa ka imaan karta walidaalika marka khalwadaa waa reebay sharciga ninkii naagtii inay meel gooni isla yani khaali noqdaan wou reebay allah subxaanahu wataala nabiga sala allahu alayh waali wasalam haweenka guryaha in loogu galo laga maqan yahay la iskala sheekaysto waa la reebay iyaakum adukhuula cala annisaa ayuu nabigu sala allahu alayh waali wasalam uu yidhi waxyaabahaas oo dhan baa marka ka mida zinadii sahlitaankeeda waxay u baahan tahay iyadana marka in la xakameeyo haddaan la xakameynin zinadii waa faafaysaa wayna badanaysaa ayb walaa taqrabuu ha u dhowaaninina azinaa zinada ha u dhowaaninina inahu zinadu kaana waxay wuxuu ahaaday faaxishatan bay ahaatay foolxumo waa dembi laga yaqiiqsoodo foolxuno caqliga saliimka ah ku xun qofkuna uusan la jeclayn reerkiisa ehelkiisa iyo dadka uu jecel yahay lama jecla ee dadka kale inuu la jeclaadaa marka ma aha wasaa-a wuu xumaaday sabiilan min jihati sabiilin buu u xumaaday marka iyada zinada iyo waxyaabaha sida sharcigu uga hortegay iyo suuratu nuur baan dib ugu dhigaynaa in shaa allahu tacaala walaa taqtuluu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq walaa taqtuluu ha dilinina annafsa nafsadii ha dilinina allatii nafsada oo xarama allahu alla ou xarimay dilkeeda ilaa bilxaqi xaqun mooyaane in lagu dilo waman qofkii qutila la dilo madluuman xaal uu yahay isagoo laga gardaran yahay faqad xaqiiqe ah jacalnaa waxaanu yeelnay liwaliyihi weligiisii waxaanu u yeelnay suldaanan xujo ayaan ayaanu u yeelnay falaa yusrif yownan xadgudbin fi lqatli dilka yaanu ku xadgudbin weligaasi inahu wuxuu ahaaday isagu inahu wuxuu ahaaday weliyu damka ama qofkii la dilay inahu isagu kaana wuxuu ahaaday mansuuran mid loo hiilinayo o loo gargaarayo halkana marka dadkii inay gardarro isku dilaan baa la yska reebaya alla wuxuu leeyahy walaa taqtuluu hadilinina annafsa nafsadii allatii nafsada oo xarama allahu alla uu xarimay ilaa bilxaqi xaq in lagu dilayo un maahane xaqaasina xadiidka ibni mascuud baa fasiraya oo saxiixa ku sugnaa ee laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha ila allah wa anii rasuulu llah ilaa biixdaa halaath qof muslima oo ashhaadanayo dilkiis ma banaana ilaa saddex un maahane ayuu ku bannaan yahay annafsu binafsi naf naf gooysay oo qisaas in loo dilayo wathayibu zaani inuu zinaystay isagoo nikaax soo maro muxsan uu yahay wataariku lidiinihi ninka diintiisa ka tegay almufaariqu liljamaacati muslimiinta faaruqay waa ninka diinta ka ridoobay ee ka baxay ayb saddexdaa unbaa marka nebigu sal l slam uu tilmaamay iyaguna markaa qofku waxyaabaha uu ku dhaco waa lagu caddaynaya ama isagaa qiranaya ama markhaati baa la horkeenayaa maxkamadda dil bay xukumaysaa markaas saasaa loo dilayaa qaabkaas nin walba hadduu isagu gaarkiis wax u xukumo ka kalena uu gaarkiis wax u xukumo saas marka in sharciga loo nisbeeyo waa fawdo sharciga loo nisbeynayo waxaasna sharcigu ma qabo ayb weligeedna nebiga ee asxaabtiisu maxkama dadka intay keenaan qaadi iyagaa qawdaad ahaayo hortii hortooda inta la keeno ayaa dembiga marka si uu ugu sugnaaday loogu caddayn jiray ayb ilaa bilxaqida marka macnaheedu saddexdaas waayo saddexdaas waxyaabo aan ahayn oo dil ka waajibaana waa jiraan ibnu rajab jaamiculculuumka sida uu ku sheego laakiin saddexdan unbay kusoo laabanayaan saddexdan ayaa asal u noqonaysa waman qofkii qutila la dilay madluuman isagoo laga gardaran yahay madluuman marka la yiraahdo waxaa baxaya isagoon laga gardarnayn yacnii qofkii la dilo isagoo laga gardaran yahay ninka weliyu damkiisa ah xujaa la siiyey xujadaasi waxay tahay qisaas inuu qisaasto haddii dilku uu yahay dil camdi ah ama diyo uu qaato ama uu iska cafiyo xujada uu ninkaa kale ka leeyahay taas oo goormuu laakiin xujadaasi uu yeelanayaa waa marka ninkiisa loo dilo madluum isagoo marka la dilo isagoon madluum ahayn haddii la dilo oo dilku uu markaa xaq ku yahay markaasi waxba ma dili karo mana yacnii aarsi iyo qisaas iyo midna ma laha marka madluumantu mafhuum bay yeelanaya ogaada madluuman markii la yidhi waxaa baxaya marka haddii isagoo aan madluum ahayn la dilo maalan waxbuu ka isagaa wax dilay maalan saas darteed baa loo dilay qisaas ahaan baa loo dilana loo dilayaa ninkan hadda madluum maaha markaas kan la dilay ninkii isaga weliyu damkiisa noqon lahaa maaha inuu isagana xabadii qaato waxbaan dilayaa uu yidhaha leanna ninkiisu madluum ma ahayn marka la dilayo ayb qofkii marka la dilo madluuman isagoo yani xaal uu yahay mid laga gardaran yahay faqad xaqiiqe ahee jacalnaa waxaanu yeelnay liwaliyihi ninkaa maqtuulkee la dilay weligiisa waxaanu u yeelnay weligiisu waa marka ninka casabadiisa waay kan isaga marka dad ugu dhowow dhiiggiisa lehee dhaxalkiisa markaa yeelanayo ayb weligiisii baan waxaanu u yeelnay suldaanan xujaan u yeelnay xujaduna marka waxa weeyaan suurat lbaqara midii aan kusoo dhaafno walakum fi lqisaasi xayaatun iyo faman cufiya lahu min akhiihi shay-un faatibaacun bilmacruufi wa adaa-un ilayhi biixsaan suldaanka iyo xujadu marka taas inuu markaa qisaasto ama inuu haddii kas wax looga dilay amase inuu diyo qaato ama uu cafiyo falaa yusrif yownan xadgudbin amarkaani marka nahyigaani wuxuu ku socdaa qofka wax laga dilay ee dhiigga leh falaa yusrif yownan xadgudbin fi lqatli dilka yaanu ku xadgudbin midkaas isagana saddex macnaa saddex qaab ayaa israafku ku imaan karaa mid waxa ay tahay an yaqtula hayrahu ninkii walaalkii dilay ama aabihiis ninkii dilay ama wiilkiisii ninkii dilay nin aan ahayn inuu dilo hadduu dilaa fa yacni wuxuu ku dhacay marka xadgudub buu sameeyey qofkii isagu dilay yacni ninka qofkii qofka isaga wax ka dilay maunan dilanin marka israafka wuxuu ku imaanayaa an yaqtula hayrahu kii wax qaatilka hayrkiis inuu dilo kow midda labaad waxa ay tahay an yaqtula jamaacatan carabtu intaba waa taqaanay qof baa qof ninbaa aabihiisoo kale la dilayaa qoladii ka dishay buu fiirinayaa ninkaa dilay ma rabee wuxuu dilayaa nin sharaf badan oo yacni ciddu ay ka dhimanayso ayuu dhag siin jiray u dili jiray innaga lafteenna waa sameynaa soo maaha marka jaahiliyadaas waa qabnaa waa wixii jaahiliyadii oo qeyb nooga soo nooga soo nooga soo aaday way waan markaa yani inagoo islaam aan ku dhex musli muslimiin inagoo ahaan haddana waxaa ku dhaqmaynaa jaahiliyadii ahaa ayb macnaha labaad waxay tahay an yaqtula jamaacatan carabtu waxay sameyn jireen jaahiliyadii ninbaa nin dilayo ninkaa la dilay hadduu yahay nin magac lahoo kale kan dilay annagu hal qof ugu aari maynay leeyihiin laba ama saddexaan rabnaa oo ninkani saddexu u dhigmaa haddii diyo laga qaadanayo ninkaani laba diyaa la qaadanaya isaga keligii hal diya ma anfacayay leeyihiin dadkiibay marka category intay kala geliyeen ay kala laandheeraysan yihiin markaasay waxay leeyihiin kan iyo kan isku mid maahan waxaas marka taasna falaa yusrif fi lqatli ayb macnaha saddexaad dabcan hadday ayagu ayagoo jamaaco ah hal qof dilaan waa loo dilaa kulligood masaladaas waa soo marnay suuratu nisaa aan kusoo marnay leanna dadkaas waa dad wax geystay markaas laakiin dadka laga hadlayaa waxay tahay war ninkan baa wax idinka dilay maye inagu labaan rabnaa kii wax dilay iyo hal nin ha lagu soo daro taas waa midda marka aan la ogolayn qeybtiisa saddexaad israafka noociisa saddexaad wuxuu noqon karaa qaatilkii buu dilayaa ninkii wax ka ninkii aabihii dilay buu dilayaa maalan laakiin si xun buu u dilayaa muthla ayuu ku sameynayaa aabihii nin baa dilay ninkii baa loo soo qabtay markaasuu wuxuu rabaa inuu si xun u silac dileeyeeyo haddii sidii aabbahaa loo dilay inaad u disho un weyaan haddii aabbahaa marka un hal mar uu isdhaafiyey ninkan adna hal mar isdhaafin inaad hadba marka subaxba meel goyso lama ogola ayb saddexdaasba marka alimaam maxamed ilamin shanqiiti saddexda noocba marka israafku wuu ku sheegay falaa yusrif yownan xadgudbin fi lqatli dilka yaanu ku xadgudbin inahu inahu damiirkan marka laba meel baa loo celiyay inahu ina almaqtuula kii la dilay kaana wuxuu ahaaday huwa isagu mansuuran mid loo gargaarayo see loogu gargaaraa qiyaamo dembi dhaaf uu helayaa qiyaamo waa loogu dembi dhaafayaa adduunyada inta uu joogana marka yacni waxaa weeyaan ilaahayda dhiiggiisa meel cidlaa ma dhigino qisaas iyo waxbuu u waajibiyey alleh marka waa nin loo hiiliyey waa sharciga aad buu ugu hiiliyey qiyaamo markii la tagana ninkii dilay buu soo qabanayaa markaas isagoo u ka qubanaya dhiigga rabbiu su-aal midkaani waxa uu ii dilay maxkamaddaas ilaahay ba u horkeenayaa ayb qiyaamihiina marka isagaa marka mid loo gargaarayo warkiisii wax ku ool yee noqonayo isaguu noqonaya haddii damiirka marka maqtuulka kan la dilay loo celiyo inahu waxaa kaloo lagu macneeyaa weliyu damka inahu ninkan dhiigga iskale ee nool ee qofka laga dilay kaana wuxuu ahaaday mansuuran mid loo hiilinayo mid loo hiilinayo marka wuxuu ku noqday sharcigu isagoo uhiilinaya isagaa awood la siiyey haddaad doonto wax qisaaso haddaad doonto wax dil haddaad doonto waxaan ujeedaa diyo qaado isagaa marka loo gargaaray ibnu cabaas aayaddan wuxuu ka istimbaaday macno cajiib leh saxaabada markii ay dagaalameen oo ay dirireen yaa wuxuu ibnu cabaas ka istimbaaday wuxuu yihi labadan qolo xukunka marka dambe un wuxuu u dhammaan doonaa wuxuu yihi qolada cuhmaan dhiiggiisa raadinayso ayaa xukunka helayaan maxaad ku tiri markii la yidhina wuxuu yidhi waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaanan iyo inahu kaana mansuuran inahu kaana mansuuran maxaa yeeley wuxuu yidhi mucaawiye ee qoladan dhiiggii cuhmaan oo gardarro lagu dilay raadinayaan iyagaasaa marka loo gargaaraya aayaddu saasay leedahay marka waxaan u malaynayaa buu yihi xukunka iyaga un inuu ku dambeynayo sidaasaana dhacdayo de markii dambe mucaawiya waa tii xukunka inta loo dhiibay oo lagu wada heshiiyey muddo dheerna ay waxma ay maamulayeen qolooyinkii reer bani umaya waa iska marka istimbaad hadda aayaddu sidaa loogu looma soo dejinin laakiin waa ziyaadatu cilmin oo aayadda iyo iyo faham ibnu cabaas aayadda uu ka helaya waay ayb walaa taqrabuu maala lyatiimi ilaa bilatii hiya axsan waxaa marka qatliga iyo dilka axkaamta ku tacalluqdana suuratu nisa aan kusoo marnay walaa taqrabuu ha u dhawaaninina maallalyatiimi agoonka maalkiisa ha u dhawaaninina ilaa bilatii xaaladii un mooyaane hiya iyaduba axsanu wanaagga badnayd xaalad wanaag badan inaad ugu dhawaanaysaan un maahani xataa intii yabluqa uu ka gaaraya ashuddahu xoogoobidiisa wa awfuu oofiya oo u dhama dhammaystira bilcahdi ballanta oofiya awaamirta alla idin faray waxaa laydinka reebay si dhammaystira ina alcahda ballanku kaana wuxuu ahaaday mas-uulan mid layska su-aalayo cahdigana mas-uuliyaddaa laga wadaa wa awfuu oofiya alkeyla beega iyo miisaanka dhammaystira idaa haddii kiltum aada beegaysaan wazinuu miisaama bilqisdaasi cadaaladku miisaama cadaaladii almustaqiimi toosnayd yacnii miisaankii toosnaa wax ku miisaami dalika kaagaas baa khayrun khayr badan wa axsanu isagaa wanaag badan ta'wiilan caaqibada dambena sidaas baa u wanaag badan halkanna marka dad bulshadii ka mid oo ducafo ah oo ayagu aan wax iska celin karin ayaa ilaahay si gaara uga dardaarmayaa iyo dadkaas agoontaa maalkooda ha u dhawaaninninaba sidiisa leanna agoonku waa qofka aabihii dhintay waay marka cunug yaroo aabihiis dhintay ee maalna aan waxba ka aqoonina isagoo aagurguuranaya aabihiis dhintay ninka marka adeerka iyo waxaas ah ciddu sidau rabo iskaga tashan karaan oo maalkaasi waana sameeyaan dad badanoo way ka qaataan maalka ilmaha maalkii ilmaha waa ka qaataan hadday hooyadii dumaalaanna maalkii iyagaa ka qaato qof ada cid un ilaahay ka cabsanaysa un maahane taas marka ilaahay wuxuu leeyahay agoonka maalkiisa cid idinka dhacsanaysa male darteed ha u cuninina ayb walaa taqrabuu ha u dhawaaninina maallalyatiimi agoonka maalkiisa ilaa bilatii xaaladii maahana hiya iyaduba axsanu wanaagga badnayd tii wanaagga badnayd inaad ugu dhawaaneysaan maahane taana waxay tahay in maalkii agoonka loogu shaqeeyo ujrana laga qaato adigii haddii aadan waxba haynin ma agoonkaana haddaadan adiga xanaanaynin oo maalkiisii aadan ka shaqaynin ay noqonayso agoonku maalka uu ka dayacmaayo ee markaas inaad agoonkii maalkiisii ugu shaqayso adigana ujro ka qaadato waa lagu ogolyahay weliba haddaad wax haysato waa inaad ka tagto waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruufi ninkii faqiiraa cunaaya maana ninku haddii meel kale ay wax kaa soo galaan waxba ha ka qaadanin adiga oo marka waad ka dhowrsanaysaa maalkaas aadna waxaan ugu soo faahfaahinay suuratu nisaa sida maalka loogu wareejinayo iyo sida loo imtixaanayo iyo qaabka loogu shaqaynayo zakada sida looga bixinayo iyo meelahaasaan marka ugaga soo hadalnay ayb xataa intii yabluqa uu gaarayo ashuddahu xoogoobitaankiisa waa intuu rushdi iyo hanuun uu ka helayo oo maalkiisa uu ceshan karo ayb wa awfuu oofiya bilcahdi ballanka oofiya ballantii marka oofiya ballantanna mas-uuliyaddaa laga wadaa haddaan macnaa yacnii bilcibaarati alacam haddaan ku uga ku fasirno waxaa weeyaan waa mas-uuliyadda mas-uuliyadda marka waxaa soo gelayeen ta ilaahay xaggiisa kaaga aadan midda kaaga aadan dadka xaggooda xoolaha midda kaaga aadan waxaas oo dhan waa wada mas-uuliyaad taas marka in qofka uu kasoo baxo meeshaad ku nooshahay mas-uuliyadda kaaga aadan kulli way badan tahay mas-uuliyaadka ayb mas-uuliyadana marka innaga meelaha aan ka liidanay ka mid tahay qofka marka war waxaan maxaad u sameynay maxaa iga galay u kuleeyalaabaan ani maxaa iga galay cibaaro marka waxaa aada noogu badatay maxaa iga galay aniga nacam qofkii hadduu jidkaas qashin ku daadiyo mid jidkiibuu jabsanayaa mid waa iska waa iska dhisanayaa midba sibuu u dhaqmayaa nacam war waxaan maxaa jidka ugu sa maxaa iga galay aniga nacam ayb de haddii adiga maxaa iga galay dhalanka kalena maxaa iga galay uu yiraahdo mas-uuliyad daraa imaanayso ee mas-uuliyad daradana waa midaan aan la liidana way nacam hadhow marka nina yaanu eed sheeganin marka ilaa waxaa eedan iyo dadkan aada eedeynaysa adaaba ka mida nin walboo naga mida qeyb ka mida waayo waxaanna haysto waa inuu sidaa u ogaado waa nin kastoo naga mida cid ka baxaysaa ma laha la dhihi kara cid kastaa marka mas-uuliyaadka waxbay ka dayacday akhlaaq xumada jirto diin xumada yacni cibaado xumada jirto caqiido xumada jirto waxaasoo dhan marka mucaamalo xumada jirto khiyaanada jirto nin walbaa qeyb unbuu ka yahay haddaad isfatashto waad ogaanaysaa ayb wa awfuu oofiya oo dhammaystira bilcahdi ballanka oofiya oo dhammaystira ina alcahda ballanku ama mas-uuliyaddu kaana wuxuu ahaaday mas-uulan mid laysa su-aalayo wa awfuu oofiya oo dhammaystira alkayla beega idaa haddii kiltum aada beegeysaan markaad beegeysaanna beega oofiya beeg unbaa la sheegay wixii kalena waa soo gelaya wax allaale wuxuu dadku ku mucaamaloodo qofku inuu ka run sheego oo uunan khiyaano ka sameynin oo uu daacad qofka kale uu ugu ahaado wazinuu miisaama bilqisdaasi miisaan ku miisaama qisdaas asalku waa cadaaladda hadda miisaankaasi loo jeedaa almustaqiimi ee toosnaanta badnaa dalika kaagaas baa khayrun khayr badan wa axsanu isaga wa axsanu isagaa wanaag badan ta'wiilan caaqibadana isagaa ku wanaag badan caaqibada dambena saas ayaa ku wanaag badan walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun walaa taqfu ha sheegin maa shay ha dhihin laysa laka adiga uunan kugu sugnaanin bihi maaga dhexdiisa cilmun wax cilmi ah aanu kugu sugnayn ha dhihin ayb walaa taqfu ha ku tuurin heyrkaa maa shay ha ku tuurin laysa laka adiga uunan kugu sugnaanin bihi maagaba dhexdiisa cilmun wax cilmiga aanu kugu sugnayn ina asamca maqalku walbasara aragga walfu-aada qalbiga kullu ulaa-ika kaagaas dhammaantii kaana wuxuu ahaaday mas-uulan mid layska su-aalaya canhu xaggiisa meeshana iyadana xikmad aada u weyn baa taallo walaa taqfu laba macno u ibnu jariir rajaxay laa taqfu bimacnaa laa taqul laa taqul ha dhihin maa laysa laka bihi cilmun waxaadan aqoon ulahayn cilmi ulahayn ha dhihin waxaa kaloo lagu macneeyaa laa tarmi axaddan qof ha ku tuurin bimaa laysa laka bihi cilmun waxaadan cilmi ugu lahayn oo adiga aadan ogaaliya aqoon ulahayn qof ha ku xukumin oo ha ku tuurin labadaas macnaa ibnu jariir uu aayadda ku rajaxay kuna fasiray waana laba macno oo ibnu cabaas labaduba uu ku fasiray ayb kuufiyiinta iyagu waxay yidhaahdaan walaa taqfu bimacnaa waxaa laga wadaa raacraacitaanka oo bacdu ahli lkuufa ayaa waxay ku tageen min alqiyaafati bay ka timid qiyaafaduna waa aathaar iyo raad la raacraaco oo walidaalika qofka qaa'ifka ah ninka hidda sooca ahoo dadka intuu isku fiiriyo say isu dhaleen iyo yaqaano qaa'if ayaa la yihaha liannahu yatata wuxuu raacraacayaa aathaar iyo raad iyo waxbuu raacraacaya macnahaasay marka ka macneeyeenoo waxay yidhaahdeen walaa taqfu ha raacraacin ayaa laga wadaa laakiin ibnu jariir wuxuu leeyahay hadday sidaa ahaan lahayd hadday sidaa ahaan lahayd min alqiyaafati waxay noqon lahayd walaa ta walaa taquf walaa taquf ayay noqon lahayd mar haddii walaa taqfu la yidhi wuxuu leeyahay isagu marka meeshaasi labada macnoo hore ayaa yani mutacayin noqonayo isaga uu rajaxay kulliga ayb labadaas macnana marka walaa taqfu ha dhihin maa laysa laka bihi cilmun waxaadan cilmi ulahayn ha sheegin waa laba macnoo islaazimayo walaa tarmi axaddan bimaa laysa laka bihi cilmunna ee haddaad qofka ku tuurto waxaadan cilmi ulahayn qofkaasi waxaad ka sheegtay waxaadan ogaal ulahayn labada macno waa islaazimayo wax qof lagu tuuro marka oon cilmi loolahayn waxa ugu weyn waa gaalnimo gaalnimadaa ugu weyn qofka wax lagu tuura adoon cilmi ulahayn oo la yidhaahdo qofkani waa gaal war aduu cilmi ma leedahay maya cilmi ma lihid maalan oo kitaabka ma akri taqaanaa ma akri taqaanid wax ma kala soo bixi kartaa maya culimada intaad akriso kitaabka iyo sunnada wax kala soo baxay warkooda ma fahmi kartaa maya maxaad sidan u leedahay wadaadan ka maqlay isagoo saa dhahayn war wadaadkaasi isaga aakhiradiisa haw meel daydo haddii uu saxan yahayna waa saxan yahay hadduunan saxnaynna waa baab kale laakiin adiga taqliid iyo aqoon qof kale war aad ka maqashay miyaad ku tuuraysaa qof ugu dhahaysaa waa gaal gaalnimadu marka xugun ijtihaad ku dhisan waayo taqliid ma galan qofka waxaan ujeedaa calaa asaas taqliid inuu ka yidhaahdaa maaha ma aha ayb iyada lafteeda waxaa la mida qofki inaad bidca ku waxaa la mida taa lafteeda intaanan ka bixinba midaasi in la yidhaahdo qofkan ilaahay u naxariisan maayo qofkaasi war kuwaasi ilaahay ma loo dembi dhaafayo weligood ruux noolba wuxuu leey loo dembi dhaafi maayo naxariis ilaahay ma arkaayo anaa kuu sheegayo kuleyna adiga yacni rasuulka sala allahu alayh waali wasalama nin buu ka hadlay reer bani israa-eil ka mid ahaa waa cibaado badnaa ninbuu soo agmari jiray markaasuu waanin jiray maalinkii dambe buu wuxuu ku yidhi iga tag buu yidhi ilayka canii abucidta calaya raqiiban ma waxaa la korkayga miyaa lagugu soo diray inaad aniga ilaaliso aniga rabbigay noo kala baxa markaasuu wuxuu yidhi wallaahi laa yakfiru llaahu laka ilaahan ku dhaartay adiga ilaahay kuu dembi dhaafi maayo markuu sidaas yidhi ayaa nebigu sal ll l slam wuxuu yidhi ilaahay labadoodii buu soo bixiyey markaasuu wuxuu yidhi man da ladii yata-allaa calaya anlaa akfira lifulaan aaway kii ku dhaaranayay inaanan aniga hebel u dembi dhaafaynin kaasna waa u dembi dhaafay buu yidhi qof dabcan muslimo wuxuu ahaa xumaan ku jiray dabcan kaasi waa u dembi dhaafay buu yidhi adigana cadaaladayda naarta ku gal markaasuu wuxuu yidhi wallaahi laqad takalama bikalimatin kelmad buu ku hadlay ow baqat dunyaahu wa aakhiratahu kelmad aakhiradiisa iyo adduunyadiisii halaagtay buu ninkaa ku warramay yani hal kelmad baa adiga aakhiradaada iyo adduunkaaga kharibaysa haddaa iska tartiibsata maxaa kaa ba-aya waxaa ka mida iyada lafteeda bidco aadan aqoonin iyo sunno aadan kala aqoonin inaad tiraa kaas waa mubtadic kana waa sunni hawl aan marka aqoonna bidcana ma taqaanid sunnadiina ma taqaanid caami baa tahay ha gelin iska daan ayb culimo inaad kala saarto kaasna bidcoola waayo kaana waa kada aad tiraahdid ma joogtid haddaad sidaa yeesho walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun yaad yaad soo gelaysaa ayb waxyaabaha markaad xugun axkaamta ku saabsan ee uunan qofku cilmi ulahayn oo dhan way soo gelayaan laakiin labadan aafada ay nagu hayaan darteed yaan iyagu si gaara ugu sheegay ayb kii qur-aanka xifdiyaba ama yacni qur-aanka xoogaa ka barto ama laga yaababa macallin dugsi inuu yahay wuxuu gelayaa gaal waayo waa muslin kadaa weeyaan mu'min waayo waxaasuu gelayaa waxaana laga yaabaa inuusan dhowr sanana kitaab u fariisanin laba sana ama sanad ama wax lamida kitaab uunan u fariisanin kitaabka marka akri haddaad tiraahdid maxaad cibaaradan ka fahamtayna waxaa laga yaabaa inaanu garanaynin qofku wuxuu wanaajin karaa hadduu ku ekaado waa fiican yahay qur-aankaas haddaad ummadda u dhigtood ku ekaato ilaahay xaggiisa wax weyn baad ka helaysaa xaggee u socotaana ayb walaa taqfu ha dhihin maa shay ha dhihin laysa laka uunan kugu sugnaanin bihi shaygaasiba dhexdiisa cilmun wax cilmiga aanu kugu sugnaanin ha dhihin ina samca maqalka walbasara aragga walfu-aada qalbiga wax lagu weeleeyo kullu ulaa-ika kaadaa kuwaadaas dhammaantood kaana wuxuu ahaaday mas-uulan kullayska su-aalaya canhu xaggiisa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed